asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada waa xubinteena murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa alaabaa halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenna murtida maanta ah ee sida joogtada ah aynu howlo fara badan ugu qiyaasno howlaha farada badan ee ay qiyaasta kaa siinayso ama ay xogta kaa siinayso ama ay adiga kaaga digayso ama akhbaaraha ay ka bixinayso ayaa ah kuwo dhaqanka soomaaliga ka dhex jiray wixii ay diiday dee way diiday wixii ay ku tiri raacna dee way ku saxday oo waa arrin habboon oo laga yaabo inay diin ahaan iyo hidda ahaanba u saxan tahay sheekadan maantana waxaan ku soo qaadanaynaa idamkii eebe oo aan dhahaynaa haddii eebe eedmo oo aan marinaynaa jidka waxaa la yidhi ninkii la odhan jiray cigaal shidaad waxa uu ahaa aniga shakhsiyadaydu sida aan aaminsanahay nin abwaan ah oo sugaanyahan ah oo tilmaanyahan ah oo dhibka neceb oo nabadda jecel oo maaragtay riwaayadaysta ah oo geesi ah oo ildheer oo aaqil ah oo waxgarada inuu ahaa bay aniga xaggayga ka tahay sababtoo ah waxa weeye waa aniga xaggaygaan idin idhi sababtoo ah waxay ka tahay ninka markuu fulayahay fulixantiisa ma moogaa la dhahaayo dee ma muujiyo waxyaalaha fulinnimadiisa cidna ma soo bandhigto laakiin cigaal shiidaad fulinnimada bakhaylnimada cabsida dareenka ceebta dilka dembiyada khaladaadka waxaasoo dhan ayuu si sheeko ah oo weliba sheeko weliba ficilo socda ayuu ku soo bandhigi jiray mar hadduu sheekooyinka noocaa soo bandhigi jireen wuxuu ahaa nin geesi ah oo fulayada neceb wuxuu ahaa nin maamul wanaagsan oo kuwa markaa wax maamulhayay neceb wuxuu ahaa nin riwaayadaysta ah oo haddii lakuusomageliya hal abuur ah oo sheekooyin dhaxalgal ah ila siiyey kuwaasoo tilmaamo waaweyn bixinhaya markii la eego dhanka af soomaaliga iyo fahanka erayada ama qaababkii uu soo bandhigay kuwa maaragtay aad iyo aad wax looga dhuuxi karo ama wax looga dheegan karo ama wax looga dhidban karo ayuu halkan inaga tusiya waa sheekooyinka cigaal shidaad marka si gooni ah loo qiimeeyo tusaale cigaal shidaad waxa uu leeyahay waa la duulay haddii la duulay waxaa la raadinhayay in la dilo nin haddii eebba idma hayo meel deggan oo weliba dagaalyahana oo gadh weyn oo dadlays ah ayaa la raadinhayay ninkaa isagii waa uu soo maatabaxay hadduu soo maatabaxayna meel buu seexday ninkiiba meel jiifaa lasoo kormaray markii ninkiiba meel jiifa lasoo kormaray ayaa waxaa lagu yidhi inta dhegta afka loo saaray cigaalow habartan meesha jiifta adigu waardiye ka hay ninka gurigaan ugu tegaynaa waan soo dilaynaa cigaal shiidaad kumaba qanacsanayn in wax la dilo oo in wax la dilo kuma qanacsanayn laakiin dee wuu khasbanaayo dadkan uu la socday ayaa ahaa dad dhibka jecel maadaama uu ahaa nin inuu wax dilo aan diyaaru ahayn dadkan dhibka necabna uu ahaa isagu oo waxa uu dhibka u necab yahayna ay ahayd ehelnimo nabadgelyo wada noolaansho istixgelin iyo maaragtay in la helo caqli dadka kale haga in la helo ayuu aad iyo aad u xurmayn jiray markaasuu cigaal isaga oo diidan in uu laftiisa wax dilo ama in isaga la dilo sidoo kaleenta in dagaal dhaco oo dadkanu ay islaayaan isagoo waxaasoo dhan difaac kaga jira ayuu saa u eegay ninkii hadduu ninkii eegay wuxuuba waa nin gari weyn le waxa hurda meesha markaasuu dareemay wuxuu inuu nin yahay si marka digniin uu nimankan u siiyo haddii eebba idmahayo heerkan hurdana uu digniin u siiyo ninkan hurdana uu digniin u siiyo or meesha ka carariyaan lagu dilna uu u dhaho ayuu cigaal ku yidhi waryaayo hoy hoy hoy isoo dhawra markaasay soo dhawreen mota dee waryaay hoy haddaad tidhi ciddana waa lagaa maqlay xaqan waa lagaa maqlay ninkii hurdeyna waa ku maqlay soo ma haa weeye jawaabta mogta wuxuu yidhi aniga dhegeystan maayo aniga habar hurudda xitaa layguma hadlayuu yidhi wax aad igu hadlaynaysaan ma jiro war aniga xitaa habar hurudda layguma hadlaysto ayuu yidhi markaasaa ninkii iska booday habrihii heerka jiifay iyo dad kale intay cidda jiifayn aayar bay kala carareen oo qaarba meel ayuu ka dhacay waa la kala dhuuntay saasaa lagu kala dhuuntay arrintan sidaasay ku fashilantay isaga laftiisu dee in dhibdhaco ayuu diidahayey waana arrimaha uu cigaal sida caaqilnimada oo ummadda ugu kala badbaadin jiray dee dadka inaad kala badbaadisaan waaba arrin aad iyo aad u wanaagsan markaad si u eegto oo lagama maarmaan oo ummaddu inay kala badbaado waa hawl aan cidnaba diidi karin mahmaahda maanta aan ku soo qaadanayna xubinteenan murtida maanta idamka eebe waxaan dhahaynaa kow laba wixii la dhahaaba kooban kow laba waxaad dhahdaaba kooban ama kow laba wixii la yidhaaba kooban ilaahina waa kii inugu lahaa ayaamu macduudaad markii soonka laga hadlayay oo inay maalmo tirsan un tahay marka kow laba wixii la yidha la tiriyeyba kow laba waxaad dhahdaaba kooban wixii aad tirisa ilaah may boqol gaadha may laba boqol gaadha may saddex boqol gaadha waa wax kooban kow laba waxaad dhahdaaba kooban